madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyaas cismaan lugatoor xubno ka socday wasaaradda waxbarashada ah aqoon-yahano iyo marsharaf kale ayaa ka qeyb galay munaasabadan ay ku qalinjibinayeen arday ka baxday macadka hal abuurka dhallinyarada ah ee tolmo society ardaydan ayaa la baray xirfado kala duwan si ay ugu shaqaystaan iyo sidoo kale hogaaminta agaasimaha hay-addaha b d r c cali faarax oo iyadu maalgelisay barnaamijkan ardayda wax lagu barayay ayaa ka waramaya ardaydan iyo waxa la baray waxay ahaayeen soddon dhalinyaro ah alluun badanaa waa dhalinyarada waa markaan isme waa codda laga hadlaa cadaala ilahay ilaahay baa caadila laakiin waan tabarteeda waan isku daynaa shaqaalaha xafiiska iyo howlaha aan qabano baa laga gartayo rag iyo dumar waa waa anaga waa loo siman yihi soddon gabdhood iyo soddon dhalinyaro ah oo shan iyo toban wiil iyo shan iyo toban gabdhood ayay ahaa qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay madasha qalinjibinta ayaa ardayda ugu hambaliyey guushooda falsafad iyo maaragtay arin weyn oo u baahan runtii in la joogteeyo waxaa hadda ay b d r c ka shaqaynayso oo ah social transformationka runtii waxyaalaha u baahannahay oo dalku u baahan yahay wey halkan waxa iga muuqda dareen ah wax bulshooyinka adduunka ku nool qaarkood shan kun oo sano ka hor ay sameeyeen baynu maanta samaynaynaa never late wax fiican weeye waana uga mahadcelinaya waxaan aada ugu farxay oo runtii u hambalyeynaya magaciina ugu hambalyeynayaa hay-adda b d r c dareen fiican oo xarijiidisa laga wada qeyb gelayo baa halkan ka socda
dhalinyaro sidii halkan laga sheegay reer puntland ah oo jaamacadaha wax ka dhiga oo hay-adaha iyo instituushino kala duwan u shaqeeya oo fikirkan aasaasay oo productiga intaa leeg soo saaray waxay mudanyihiin in loo mahad celiyo in la dhiirigeliyo oo la garab istaago shaqo aada u baaxad leh bay hayaan madaxweyne ku-xigeenka puntland eliyaas cismaan lugatoor ayaa sheegay in doorkooda shaqo abuur ay qaadan doonaan waxaa lagu beeriyey tolmo tiimkii hore iyo tiimkii number productionkii intay halkan noogu soo bandhigteen ama film ha noqoto ama qofofkiidii hadlay ha noqotee baa nagaga fulay insha allah tolmo waa isgarab taagaynaa barnaamijkan wuu guulaystay waana sii guulaysan doonaa waxaana isleeyahay transformationka ama ama dhismaha dhalinyarada la dhisaa oo dhalinyaradeenu boqolka shan iyo todobaatan tahay oo mustaqbalkii dalka ay tahay welibana dhalinyaro xilli adag iyo dal burburay ka soo baxday oo adaygaasi laftigoodu aan isleenahay waa kuwii dalkan mustaqbalkiisa meel wanaagsan iyo isbeddel weyn gaarsiinaya waa dufcaddii labaad ee ka baxda madasha hal abuurka dhalinyarada ah ee tolmo society tan iyo markii la aasaasay